faahfaahin mayno madaxweyne waa booqan kariyaa gobolada dalka u madaxweyne goboladiisii tegay horena qaar u tegay waa ogtahay qaar doona waa u dhiman yihin waa tegi doonaa laki hadda wax gaar oo naloo sheegay oo laleeyahay goonidaas u tegay oo tuhumayna ma jirto walahi bariyaad sida la sheegaya badmadow yaraa ku jiray in la xallin rabaa u maraysaa soomaalia heshiisa waa tegi raheen iyagu in uu meesha wax qabanaysaba ay heshiiska raadiyeen ogta walaa hadda taan ku dhahay waay hadda weli lama sheeg waxay ku kala aragti duwan yihiin laakiin waxaa un muuqato puntland inta badan dawlad kastoo lasoo maray waktiga sheekh shariif waa ogeed garowan garow two farmaajo hadhiin xasan waktigoo joogay mar kasta cabashaa jirta uga xun inay wax dheeraadaan maamul goboleedyada kale inaa u egtahay oo wax uu ka maqanay markasta sheegayan kuwa kale ayna sheeganayn marka hadda waa ogaan doonaa marka ay soo saaraan warmurtiyaadka waxa lagu heshiiyey maya hooyada ilmaheeda ilmaheeda wax u raadisay ahayd maamul goboleedii ka hooseeyay oo ka dambeeyey looma dhigin aabihii haddii la yidhaha magaca aabihii federaalku riyo noqona sooba lexda ka dhihi jira federaal fadaane oo ugu horreeyey fikir ahaan laakiin practically iyaga hadda ugu horreeyey waana ku mahadsan yihiin inay intii maamul goboleedka uu jiray ay aada u dhiseen gobolka ma dhinaca nabadgelyada inkastoo soomaaliya ay la wadaagaan nabadgelyo xumada meelo badan ka jirto horumarka dhaqaalo ay sameeyeen waxaa umalaysaa in si gaara ay leeyihin dowladda waxaa ugu badan anaka hanala siiyo meeshaana shan maamul goboleedaad joogto shanta xuquuqday leeyihiin aada yeelane maya iyagu waxay rabaan inay u dhaqmaan sidii dowlad gaar ah oo arrimaha dibadoo kale iyo gaashaandhigga iyo waxyaaba waxaa jira inay lacag gaara samaysato waxyaaba oo si buuxda xuquuqda dowladda dhexe u leeda oo maamul goboleed ayna shaqo ku lahaynaa jirto marka waa dareemaya xiriiray dubay la yeelatay